Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo gabagabeynayay Shirweynaha Dallada Haweenka Culimada ee Soomaaliyeed, kaasi oo markii ugu horeysay lagu qabtay caasimadda dalkeena ee Soomaaliya. Xiritaanka shirweynahan ayaa waxaa ka qayb galay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, culimo-udiin, macallimiin, haween, iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalka. Gudoomiye ku-xigeenka Dallada Culimada Haweenka Soomaaliyeed, Doctor Sheekh Shukri Xasan Cusmaan ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay shirka iyo qodobada ka soo baxay.
kadib labadii maalmood ee uu shirweynuhu socday waxaa lagu falanqeeyey nambar kow maqaasidda qoyska waxay culimmadu adkeeyeen muhiimadda ay leedahay fahamka dhabta ah ee qoyska iyadoo laga eegayo shareecada islaamka waxaa la xoojiyey baahida loo qabo in qoysaska soomaaliyeed lagu hanuuniyo wanaagga jacaylka iyo mas-uuliyadda wadajirka ah nambar labo kaalinta gabdhaha ee dacwada iyo arrimaha bulshada haweenku inay door muuqda ku leeyihiin wacyigelinta bulshada gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada waxaa la dhiirigeliyey in la sameeyo barnaamijyo dacwadeed oo joogto ah oo ay haweenku hogaamiyaan Xubnaha ka qayb gala shirka ayaa bogaadiyey Dallada Culimada Haweenka Soomaaliyeed.
waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa kulankan qiimaha leh waana bulshada asaaskeeda bulshada asaaskeeda waa guriga gurigana hooyada ayaa ka asaasa marka haddii guriga noo hagaago nolosha tiirkeedii koowaad ayaa hagaagaya dadka adduunka axyaacaya oo ragga ah oo wax qabanaya meeshay kasoo foofaan ama laga soo diro ama ay ka yimaadaan waa guryaha weeye
shirka gabdhaha culummada soomaaliyeed waa horumar waana hambalyo waana horumar waana hambalyo waana hambalyaan leeyahay shirweynahan aan saacadda laga bilaabo horta culimmadan ka tirsanahay gabdhahae kow in laiga dhigo waa rabaa waa markiisa koowaad runtii gabdhaha waa tiir
Shirkan ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira qoyska, diinta, iyo dhismaha mujtamaca, kuwaasi oo asaasi u ah dhismaha bulshada Soomaaliyeed.